ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha dalka kenya iyo sidoo kale dhulka nefdhiyo oo ay kenya gumaysato ayaa waxa ay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen howlgalla khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah howlgalka koowaad oo ahaa qarax lala beegsaday ciidamo kenyaati ah ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow tuulada konton oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer qaraxa ayaa lala beegsaday gaari kooyal ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kenyaatiga burbur xoogan ayaana gaaray waxaana sidoo kale halkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kenyaatiga sidoo kale howlgalka labaad ayaa waxauu ka dhacay xero milatari oo ay kenyaatigu ku leeyihiin isla tuulada konton oo hoos tagta degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer mujaahidiinta ayaa liifay askari kenyaati ah oo ku sugnaa gudaha xerada waxaana lasoo sheegayaa inuu dhintay askariga kenyaatiga ah howlgalladan ka dhacay degmada qorof xaraar ayaa waxa ay imaanayaan xilli toddobaadkii lasoo dhaafay mujaahidiinta sidaan oo kale weerar kala duwan ay ka fuliyeen gobolka mandheere dhulka nefdhiyo oo ay kenya gumaysato kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada milatariga kenya ee loo yaqaano k d f ta iyo sidoo kale kuwa afduubka geysta khasaare dhimashadii dhaawac uu kenyaatiga gaaray ayaana weeraradaas ka dhashay